الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قضاء الصيام عن الميت soomka qallayntiisa lagaba qalleeyo ee laga soomo canilmayiti ruuxi dhintay oo soom lagu lahaa taas buu baabkeediiyo macnaha inay jidaysan tahay in ruuxii dhintay ee soom lagu lahaa laga soomo taas buu baabkeedii yahay وxadaثnii haaruun بnu saciidi اlayliy وaxmed بnu ciisa qaala xadaثna bnu wahbin قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها القلوين كان وقلوين نوده الرئي وحي عائشة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات الروح دنت والحال عليه كركيس صيام صوم يهي oo bimacnaa waa ruux dee soom lagu lahaa oo iyadoo soomkii lagu leeyay dhintay saama waxa soomaya canhu xaggiisa weliyuhu weligiisii baa ka soomaya waa kii qariibkiisa ah ee xigtadiisa ahaa ayaa intii lagu lahaa ka soomi soomkiina ruuxii markaa dhintay saasuu kaga dhacaya kolle saama canhu weliyuhuna waa lafdigu khabar ha ahaadee macnuu waa amaroo ha ka soomo weeye ruuxii qaraabadiisa ahaa weligiisaa ruuxa ha kaba soomo kolle xadiidku axaadiid kale aynoo dambayso oo kaba iyagu dee waaqaca su-aalo rasuulka ilaahay la weydiiyey jawaabtood ahaa ee kani waa qaacido caam oo guud oo ruuxii hadduu dhinto oo soom lagu lahaa waxaa ka soomaya ruuxii weligiisa ama qariibkiisa xagga weligan kaba soomayana waxa aduu culimmadu ay yidhaahaanun waxaa looga jeedaa waa kii qaraabadiisa ahaa ama ruux markaa waarisa ha noqdo oo dhexlaya ama ku kaloo qaraabadiisa oo cid xijaabaysa ay kaba sokayso waariskiisii aynaba noqdeen waa dadkii qaraabadiisaa weeye bacdigood baa waariska ku fasira un waa kii dhexalkiisa laha kuba fasira laakiin waxa weeye macnahay raajax yeelaan kaa weeyaan oo ah ruuxii qariibkiisa ahaa ama waarisa noqda ama yaanu noqonina ayaa kaba soomaya ayaa ka soomaya bal wixii intaa dhaafsan axaadiisa kalean ku arki doona bidn اllahi tacaala وxadaثna isxaaq بn ibrahim qaala akbarana ciise bnu yunus qaala xadaثna اlacmashu can mslm اlbaطini can saciid bni jubayr can ibni cabaasi radي allahu canهuma bal kollay dadku wax cusubi kuma jireen muslim albadin dee albadin waa laqabuun ee muslim ibnu cimraan ama muslim ibnu abi cimraan baa la yidhaha ibnu cimraan ama ibnu abi cimraan waana nin fiqa ahoo kollay saadisa ayuu xaafid ibnu xajar kaba dhigaa ujeeddadu waa dadka siqaara taabiciin hala mucaasaroode laakiin atbaacu taabiciintii ka mid ah acmashse anas buu arkay markaa waa siqaaru taabiciin oo haddaan eegno markaa wuxuu noqonayaa acmash oo taabiciya oo ruuxaan taabic ahayn wax kaba warinayo haddaan xagga kollay da-da waxa laga yaabaa inaanay kala weynaane laakiin rutbadaa eegno taabici iyo taabicu taabici aan eegno dee min baabi riwaayat alakabir can alasaakir bay noqon acmash riwaayadiisa uu muslimulbadiin kaba warinaya wuxuu ihi haddaba ibnu cabaas ana imra'atan haweeney baa ata timi rasuul اllahi salى اllahu عalayه waslm rasuulka ilaahi bay u timi faqaalat waxay tidhi ina umii hooyaday maatat way dhimatay walxaal calayhaa korkeeda sawmu shahrin bil soomkeeduu yahay iyadoo bil lagu leeyahay oo bal matalan ayay hooyaday dhimatay oonay weli soomin faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh ara-ayti bal waxaad iiga warantaa low kaana hadduu yahay calayha wa calaa ummik waa dee hooyada korkeeda daynun dayn oo kani waa dayn ilaahay ibnu aadam hadduu daynba ku leeyahay akunti ma ahaan layd taqdiinahu mid daynkaa ka bixisa oo haddii bal hawe hooyadaa dayn lagu leeyahay waa ibnu aadam ay ku leeyihiin daynka ma ka bixin lahayd qaalad waxay ti nacamhayo deynkaa waan ka bixin lahaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fadaynullaahi ilaahay deynkiisa axaqu isaga ku xaq leh oo kaga mudan kaga awleysan oo dee ka horeynaya bilqadaa qadaha iyo in wax la bixiyo oo deynkii la bixiyo deynka ilaahay baa deynka dadka kale iyo deynkaa ibnu aadamka kaba horeeye waxa weeyaan bixi weeyaan oo soomkii ka soom waa deyn lagu leeyo kaba adag deynka aad tidhi waan bixin lahaayeen وxdثnي أحمد بن عمر الوكيعي قال xdثnا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما bل xadيiثku waa xadيiثkii iبن عabاس sندkuna inta dambe waa isku mid ee أعمش markii hore عيسى بن يuنس بن أبي اسحاq السبيعي baa ka warinayey maantana zaa'ida ibnu qudaama ayaa acmash ka warinayeyna sulaymaankan halkan jira waa acmash magaciisii waa sulaymaan ibnu mihraani bal intaas baa dee xagga sanadka qeybta horena way isbedeshay axmed ibnu cumar alwakiicina kolley caawa ayaa inoogu horeysa axmed ibnu cumar ibnu xafs ayaa lagu magacaabaa waana nin dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay isagu maaha taabica atbaacu taabiciintiina maahe waa dadkii la kulmay kuwii ugu waaweynaa weeye waa imaam axmed iyo dabaqadiisii iyo weeye kolley muslim waxbuu ka wariyaa waa tan xadiidkan iyo axaadiis inoo dambeeyaba uu ka warinayo kutubta kale abu da-uud weliba sunanta maaha kitaab almasaa'il waa kitaab kaluu leeyahay buu riwaayaad ku leeyahay ama wax kaba wariyaa ee maaha kitaabkan sunanta ee markaa waxaan leenahayba haddaan kutubta lixdaa eegno muslim baaba la gooni noqday samcaani baa kitaabkiisa alansaab wuxuu ku yidhaahaa waxaa alwakiiciyu loo yidhi waa lisuxbatihi wakiica bna aljaraax wakiic bna ljaraax buu laasimay la joogi jira oo asxaabtii ama xertiisii uu ka mid ahaayo suxbadaa wakiic uu la saaxiibay ee uu dee laasimi jiray ayaa loo nisbeeyo alwakiiciyu kolley nin kaleo alwakiic la yidhaha axaadiisiisa ururiyo ka dambeeyey kan waa jira sadee bal masalan waxa weeyaan bal waxaa loo yidhi wakiic bnu jaraax lisuxbati sabcaani baa kitaabkiisa alansaab ku yidhaahaa muslim kitaabkiisana afar xadiis buu ku leeyahay mid waa kane saddexa kale aad bay u dambeeyaan oo kitaabka aakhiradiisa weeye iyo qaybihiisa dambe ayay kuba iman doonaan saddexda kaleu leeyahay bal kan baa weliba kuwa kale ma dhowa ee aad bay u dambeeyaan oo kitaabka qaybihiisa dambe uun bal ninku waa nin sidaas ah waana nin siqaa sidiisoo lagu kalsoon yahay waa dee caaway inoogu horeysaa nisbadan alwakiiciyuna maaha nisbe reere waa imaamkii wakiic uu la saaxiibay ama saaxiibkiisii asxaabtiisii uu ka mid ahaa ayuun baabay noqotay nisbadu ay ugaba timi wuxuu uhi ibnu cabaas qaala jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow ina umii hooyaday maatat way dhimatay wacalayha walxaal calayha korkeeda sawmu shahrin bil soomkeedu iyo iyadoo bil lagu leeyahay soomkeed ayay dhimatay afa aqdiihi canha ma ka gudaayo ma ka soomaa faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam low kaana calaa ummika daynun hooyadaa korkeeda haddii uu dayn yahay akunta qaadiyahu canhaa ma ka bixin lahayd oo deynkaas mid ka bixiya ma noqon lahayd qaala wuxuu yihi ninkii nacamhaa oo waan ka bixin lahaa qaala wuxuu yihi fadaynullahi axaqu an yuqda haddaba deynka ilaahay ayaa ku xaq leh kaga mudan oo kaga awleysan in la bixiyo an yuqda dee deynka kale deynka ilaahay baaba ka weyn oo ka adag weeye ee ka soom qaala sulaymaanu sulaymaan wuxuu yihi faqaala alxakamu wasalamatu bnu kuhaylin jamiican walxaal naxnu juluusun aanu fadhino xiina markii xadada uu warramay muslimun bi hada alxadiisi ayaa maxay yidhaaheen faqaala kolley qaala alxakamu wasalama inoo horreysay tii unbaa hadalkaa yar dheeraadoo la soo celiye waxay labadoodaasi yidhaaheen samicnaa waxaanu maqalay mujaahidan mujaahid baan maqalay yadkuru xaal uu sheegayo haadaa xadiidkana uu warinayo can ibni cabbaasin ibnu cabbaas uu ka warinayo macnuhu waxa weeye sulaymaan ibn mihraan oo acmashi xadiidka muslim ibnulbadiin buu muslim ulbadiin buu ka wariyey kale laftiga albadiin waa min albadni o malaa dee calooshiisa yarkuusnayde bal markaa ma ka wariyey majliskii oo la joogo uu xadiidka muslim ulbadiin kaga maqlay waxaa fadhiyey iyaguna xakam ibnu cutaybe iyo salamat ibnu kuhay labadaa nin ee taabiciinta ayaa joogay oo majliskay fadhiyeen markii muslim ulbadiin xadiidka saciid ibnu jubayr buu ka wariyey isna ibnu cabaas buu kaba wariyee ayaa maxay labadoodu yidhaaheen xadiidkan waxaanu ka maqlay mujaahid oo ibnu cabaas ka warinaya oo markaa waxa ay tahay sulaymaan ibnu mihraan ama acmash xadiidka saddex sheekh baabuu imika ka wada maqlay mide waa muslim ulbadiin oo majliskiisa la fadhiiyey xalqadiisao saciid ibnu jubayr can ibni cabaasin labada kalena waa xakam ibnu cutaybe iyo salam salamat ibnu kuhayl oo majliska markaa fadhiyey ayaa maxay u faa'iideeyeen inay xadiidka naftiisa mujaahid ka maqleen mujaahidna saciid ibnu jubayr jubayr buu la siman yahay markaa mujaahidna yuu ka warinaya ibnu cabaas oo markaa waa inuu salama me acmash leeyahay saddex sheekh oo xadiidkii uu ka wada maqlay ee mid ahaana uu saciid ka warinayo labana ay mujaahid ka warinayaan saciid iyo mujaahidna ibnu cabaas bay kaba warinayaan taas baa intan dambe macnaheedu yahay وxdثnا أbو سعيid الأشج qال xdثnا أbو khالد الأحmر qال xdثnا الأعمش عن سلمة بن كhayl والحkم بن عتyبة ومسلم البطين عن سعيد بن جuبyر ومجاهد وعضاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بhdا الحdيث bal xadiidku waa inoo ixaaleeyey oo riwaayadan abu khaalid waa abukhalid alaxmar waa sulaymaan ibnu xayaan oo dee in badan aan soo araaragnay acmashna waa sulaymankii halkii hore inooguma sugnaa markii hore zaa'idat ibnu qudaamaa warinaya xadiidka sulaymaan labadoodun baaba imakaan muqaaranaynaynaa abu khaalid alaxmarna acmash buu ka wariyey sidaa zaa'ida uga wariyey laakiin acmash seebuu uga wariyey inuu acmash saddexdiisi sheekhay markaan soo aragnay wada sheegay salamo iyo xakam iyo muslim saddexdoodiina saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo cada ayay ka wariyeen oo ibnu cabaas kaba warin ay ka warinayaan iyagu saddexdan dambe marka daahirku waxaabay noqonaysaa dee daahirku si wax salamo iyo xakam iyo muslim ulbad badiin mid kastaaba uu xadiidka ka maqlay saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo cada mid kastaaba uu ka maqlay oo saddexdoodan inay saddexan sheekh mid kastaaba uu kaba wariyo bal taasi waa daahirku si uu keenayo inay laf iyo nashri aan tartiibsanayn ay tahay waa sida nasaa-i dhacday khaasatan kitaabkiisa weyna dhacday oo bal masalan taasna waa suurtagol ay kale leeyihiinoo dee waa taa aan soo aragnay xakam oo kale iyo inay mujaahid kaba warinayeen salamo markaa iyo dee salamo iyo waa ta aan soo aragnayna muslim ulbadiin isagu inuu saciid kaba warinayo bal markaa saddexan sheekha inay ka kala maqleen kolley nasaa-i bay saasi dhacdayne bal adugu iyaduna way iman kartaaye muhimku saddexdii markii hore aynu soo marnay maka halkan jamcisan saddex taabici oo kale oo asxaabtii ibnu cabaasi caduhuna waa cada ibnu abi rabaaxe way magacaaban yihin oo ibnu cabaas ka wada wariye bihada lxadiidi xadiidkan arrin kalena way jirtaayo kolley xaafid ibnu xajar halkan uu dee muujiyo oo arrintu ay tahay imaka oo adigu horta waxa weeyaan horta abu khaalid alaxmar sulaymaan ibnu xayaan baa zaa-ido ku khilaafsan habkii lagu wariyeyo zaa-ide riwaayadiisi waxay ahayd sulaymaan ibnu mihraan oo acmashi inuu muslim ulbadiin can saciid kaba wariyey iyo inuu ka wariyey labada kale oo can mujaahidba ah laakiin isagu waa kan xataa dee muslim ulbadiinna inuu qolooyinka kale ka wariyay inay riwaayadiisu ay ku timeen bal taasi kolley ishkaal weyne ma jirteen laakiin xadiidkii imaka sanadkii unbuu inoo dhameeyey matnigii ma sheegin xadiidkii hore uu yidhi xadiidkii horena aynu soo aragnayna waxay ahayd ee zaa-ida riwaayadiisu inin yimi rasuulka ilaahay uba yimi oo uu yidhi hooyaday baa dhimatay oo bil lagu leeyay soomkeed xadiidkana nasaa-i buu kuba sugan yahay khaasatan sunantiisa weynoo abu khaalid alaxmaro arrintu waxay ahayd haweeney inay timi oo ay tidhi halkaa uu hooyaday u kaba yidhi walaashay baa dhimatay oo laba bilood soomkood baa lagu lahaa marka alfaadii waxbaa u dhexeeya muslimna waa isu exaaleeyey marka halkan exaalada ee uu xadidkii imaka ee abukhalid ka dhigay inuu kaa hore uu yahay iyadoy wax ku kala duwan yihiin wixiina kollay weliba dee midna saa'ilka ayaa rajul ahaa midna gabadh bay ciday weydiinaysayna midi hooyadii buu lahaa iyadu see walaashay baa dhimatay oo laba bilood soomkood lagu leeyay bal markaa meeshii waxaa jira matnigan maanta uu exaaleeyey ee uu ku exaaleeyey muslim matnigii hore kollay farqi baa udhexeeya ay ku kala duwan yihiin oo manaanu muujino ee waana walow muslim umuuraha aad ugu cinaayoon jiray oo umuuraha caynkaasa uu kala sheegi jira u kala caddayn jiray halkan waa kan sidaa ku dhaafo ee waa nadar ku sugan xaggan exaalada xaafid ibnu xajar baa farxigiisa sidaa kuba yidhaah waxadana bal xadiidku weli ahay noo socdo weli duruqdiisiba ay noo socotee وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا محمد بن عدي بن أبي خلف ويم محمد كان واي بن أبي خلف محمد باس نمك عسر عسان صوام مرة جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو وعبيد الله بن عمرو الرقي فقيه ويا أتباع الطبقة سفيان بن عيينة can zayd ibni abi unaysata isagana horeynu usoo maray muqadimadii kitaabkiiyo in ka dambaysayba waa nin saadise isaguna qaala xadaثana alxakam bnu cutaybata can saciid bni jubayri can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal jaءat imra'atu haweeney baa timi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula اllahi ina umii maatat wacalayha sawmu nadrin kuwii hore sawmu shahru imaanayn soomkan lagu lahaaba waa nadar ay gashay oo way nadartay inay bil soontay ku nadartay iyadoon weli soomin bay dhimatay afa asuumu canha ma ka sooma qaala ara'ayti low kaana calaa ummiki daynun faqadaytiihi akaana yu-addii dalika canha oo haddii hooyadaa lagu leeyay daynood kaba bixiso taasi daynkii mid ka bixisa ma ahaan laydoo ma ka gudi lahaa daynkii bixitaankiisu qaalat nacam taa waa waxay garanayeen oo dee mana marka haabay tidhi markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi qaala fasuumii soom can ummiki waxani waa deyn lagu leeyahaye si aad deynka kaleba ugaba bixin lahayd kan baaba kasii mudan ee oo kasii adage hooyadaa ka soom baa rasuulka ilaahay yidhi bal xadiidkii ibnu cabaas kolley duruqdiisi intan ay noogu dhan tahay waxaana dee riwaayaadkaan aragno kolna nin baa yimi oo rasuulka ilaahay su-aasha weydiiyey kolna haweeney baa timi oo su-aasha rasuulka ilaahay weydiisay bal taas baa labada waxyaala soomku kolna dee waa soomkaa iska mudlaqoo bil soomkeed baa lagu lahaa ixtimaal bay ahayd ramadaan inay tahiyo inay wax kala tahay riwaayadan dambena waxaan aragnay in nadar lagu soomku uu nadar ahaa taas laakiin waa dee bayaan un bay tahay oo iyada halkaa ikhtilaaf ma jire ikhtilaafku waa xaggan saa'ilka oo ina umi maatad mid kasta dee labadaba ha kuma sugnaadeen laakiin waa in kolna su-aashu riwaayana ay kuba timi dee inay haweeney saa'iladu ay ahayd ee midna ay kuba timi in uu saa'ilku ahaaye laakiin waa waxaan kusoo yar laabi doona markaa axaadiista ka dambaysa aan yar wada gaadhnay masalada aan yar eegayno un masaladan guud ahaan kuba sugan ee in ruux kale laga soomi karo waa intaa inta inooguba sugan ee dee muhimkay ku kulmayaan riwaayaadka iyo axaadiisaniye markaan taa yar eegayniyo aimada aqwaashoodii xagga lafdigana eeg faqadaytihi law kaana calaa ummiki daynun faqadaytihi ee waxay ahayd si macruufka nusqooyinka qaarkoodna way dhacday in la yidhaha faqadaytihi oo dee imika waxa weya waa ficil maadi oo tadii dee ta-ulfaacil oo muanasi unu laga xidhiyo tadii mukhaadabada darabtii akaltii shariibtii taas halkana ya-baa ka dambayso oo iyadoo la yidhaaho akaltii iyo shariibtii iyo taa laba yidhaaho saasay noqonaysaa ya-baa meeshii ku sugan dee ficilkii iyo markaa intiina kamay mid ahayn waxaan filaya ana waxtan oo kalea hore waan ku soo yar joogsanay waana soo aragnay waana axaadiista qaarkood iyo kalaamka carbeed ama ashcaarta qaarkood iyo ku yimaadeen bal waxaan leenahay un kasradii dee waxa weeyaan ta'da kuma sugnayd ayuun baa la jiido ishbaaceed iyo jiiditaankeed buu tani kaba dhashay ma aha yo almuanas almukhaadaba iyo taas oo kale oo taasi dee halkan may geli jirin qadayti ayuunbaa qadayti ay markaa noqotay oo dee ashcaarta carbeedna waxay kuma soo aroortay way jiraan oo adigu lal maaha laxni maahaan leenahay waa nooca ishbaaca hadday nusqooyinka qaarkood dhacday san way dhacday be qadaytihi una waa sidii asalka ahayd bay kuba yimaadeen waa intaa tan waxay noogu sug waxaan filayaana inu horena wax sidaas oo soo aragno kitaabka intaan kusoo jirnay وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عضاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أنه قال عبد الله بن عضاء الضائفي المدني المكي أسل كسنا رير كفوهاي مركي دمنا ملا حقا دقيو تنبا والله يدان in asalkiisa waa reer kufuwa daayifya buu degaye bal waa nin isagoo atbaacu taabiciintii kaba mid ah kollay imaka halkana caawa way inoogu horeysaayo hore uma inaan soo arag cabdullaahi bnu cadaain adaa'ifi xaafid ibnu xajar cibaaradiisii kitaabkiisa taqriibna saduuqun yukhdiu wayudallis min asaadisa waa cibaaradiisii waa nin saduuqo run badana akhdaabaa ka dhacda waa siday cibaaradiisu ayd tadliisna waa la yimaadaa saadisu kaba mid yahay xaafid sahaba yidhaahee laakiin akar min waaxid culimo kala duwan oo tawsiiqisay oo iyagu waa siqo yidhi ayaa jira oo bal markaa waxaan leenahay kolley martabada uu ka sarreeya dahabi oo kale miisaankiisa saduuqun insha allah buu ku gaabsaday laakiin waxaa jira nasaa-i oo isagu daciifiya ama taas oo kale de kol la ka cabire laysa biqawiyin kolna daciif kaba cabire lakin dee culimo ka badan oo tawsiiqisay baa jirto waxaan leenahay kolley waana kan muslim dee isagu xadiidkan kaba soo saaray axaadiis kaba wariyey kolley xagga kitaabkeenan ahnayna xadiidkan iyo xadiis kaloo isna aakhirka kitaabka ku iman doona ayuu yeelanayaa oo uu ku leeyahay kitaabkee wax sidaasoo riwaayaad kale ah kitaabkii kuma laha cabdillahi bnu bureyda uu kaba oranaya isagu waa dee saxaabiga jaliilkaee bureyat ibnulxuseyn baa dhalay isagii ninkay walaalayiina caawa baan arki doonee sulaymaan la yidhaahna horeynu usoo marnay labadoodubana qaadi way ka noqdeen magaaladii marwo la odhanayee khuraasaan ku taalay ayay qaadi ka noqdeen labadooduba kolley labadoodna cimri dheer bay gaadheenoo waxa weya cabdillahi bnu bureyde iyo ninkan waxaa la yidhaha boqol iyo shantii ama boqol iyo shan iyo tobankii buu dhintay isagoo boqol jira waa soo xaafid idhaah walaalkiina boqol iyo shantii buu dhintaa la yidhaha isagoo sagaashan gaadhay bal markaasoo kolley waa dad aadna u cumriyey halkaasay waa laba nin oo siqaatu ruwaadka amida aboonna wax kaba wariya horena kitaabkaan ugu soo aragnay marwana qaadi kaba noqday dee marwana markay culimada loo nisbeeyey oo dhan ise aan ku jirin kelimada oo qiyaaskii khilaafsan baa raacdo almarwaziyu marawisada nimanka la yidhaaho dhan iyo almarwaziyu waa nisbatun ilaa marwa se arraaziyi qolooyinkan nisbadoodu arraaziyi u timaadoo dhami ayay ragii magaalo la odhanayay ay u tahay iyadna za-du kumay jirin waa wax yimi uun qiyaaski yimi nisbadii ku yimi labadoodaba qiyaaskii khilaafsan za-dan aan markii hore kelimada ka mid ahayn bal haddaba kaa weye wuxuu yihi markaas صaxaabigii burayt bn اxuseyn qaal bayna waqti ana anigu jaalisun aan fadhiyo cinda rasuuli الlaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilah agtiisa aan fadhiyo id waqtiga atat imraأaة haweeney baa u timi faqaalat waxay tihi inii taصadaqtu waan sadaqaystay calىa umii hooyaday bijaariyatin jaariyay siisay addoon bay siisay jaariyaduna kolley markay axraartay waa inanta yar baaba la yidha laakiin markan mid weyniyo mid yarba addoomaha waa loo isticmaalaaye adugu bal addoon bay uhiibeysay oo milki siisay wa inahaa maatat hooyaday way dhimatay yaana iyadaana dadkii irsigeeda lahaa ahaydba markaas qaala wuxuu yihi markaa abureyda faqaala rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wajaba ajruki ajrigii dee hibadan iyo siintan hooyada aada siisay ama sadaqadani wuu kuu sugnaaday oo waad leedahay waraddaha jaariyadiina waxaa soo celiyey calayki korkaga almiiraasu eeg adigoo ajrigii leh iyadina imaka way kuu soo noqoto o dhaxalkaa kuu soo celiyo oo adigaaba yeelan qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi innahu kaana calayhaa sawmu shahrin hooyaday korkeeda waxaa bil soomkeeda oo bil baa soomkeeda lagu lahaa afa asumu canha ma ka soomaa qaala sumi canha ka soom buu rasuulka ilaahay yidhi qaalat waxay tihi innaha lam taxuja qado hooyaday mabay xajin oo xajkii may gudan afa axuju canha ma ka xajaa qaala xuji canha ka xaj buuhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh weliba axaadiian duruqdeeda iska dhamayna waayo waa xadiidkan iyo duruqdiisii un waa laba xadiiin xadiidka ibnu cabaas iyo kan bureydat ibn xuseyn وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عضاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبمثل حديث ابن مسر علي بن مسر حديث في سياق له غير أنه قال وحده هل كان صوم شهر صوم شهرين وحي راجح يلان الرواية ظهره أواي واللوم بدنيا لا بلد صوم كون بها ولا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عضاء عن ابن بريدة إن بريدة oo dee waataa aynu soo marnay cabdullaahi ibnu bureyda xadiidkana isagaa warinaya laakiin riwaaya bay noo dambayso walaalkiina xadiidka inuu la warinayo can abihi radia allahu canhu qaala anahu qaal jaءat imra'atun ila الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fadakara bimilihi xadiidkii oo kale uu sheegay waqaala sawmu shahri eg riwaayada cabdullahi ibnu cada imika waa thawri baa kaba wariyey markii horena cabdullahi ibnu cada cabdullahi ibnu numayr baa kaba wariyey markii kasii horeysayna cali bnu musir baa ka warinaya marka cali bnu musir riwaayadiisii waxaa ku sugnayd sawmu shahrin riwaayadii iyada ibnu numayr bay ku sugnayd sawmu shahrayni laakiin thawrina si hore uu waafaqsan yahay sawmu shahrin baa riwaayadiisa kuma sugnayd waxadathanii isxaaq ibnu mansuur qaala akhbarana cubaydullahi bnu musa can sufyaana wa thawrina bihada isnaadi qaala sawmu shahrayn oo xagga ikhtilaafka ama jira riwaayada thawri oo asxaabtiisiiba cabdurazaaqna thawri markuu kaba warramayay wuxuu yihi sawmu shahrin ninkan cubaydullaahi ibnu muusa alcabsi laba yidhaahaayo dee la yidhaaho ninkii kitaab musnada la alifo kii uguba horeeyey ninkaasi isagu riwaayadiisa walow la yidhaaho waxa weeyaan xagga marka dabaqada cabdirazaaq ma noqonayo marka thawri wax laga warinayo waxaaba la yidhaha waa dee adigu marka male axaadiidiisa xaggaas waxay ka cabireen istira fi sufyaan waa la yarayso ujeedadu malaa waktigaa waa yaraaba sufyaan axaadiidiisii markaa dadkii kale ka waaweynaaba uga sii idqaar badan be waxa isagu yihi sawmu shahrayn waxadaثani ibnu abi khalaf lakiin xukum isma keen bedelayo xukumku waa in laga soomayo ruux dhintay waa intii ama bil ha noqoto ama in ka yar ha noqoto ama in ka badan xukumku waa mid une iskhilaafkan imika xagga asalkii xadiidka iyo wixii xadiidku inoo faa'iideynayay dable matalan taas ina iskhilaafkani raadkuma lahayn وxdثnي iبن أbي khلف qال xdثna إسحاq بن يوسف قال xdثna عبدالملك بن أbي سليمان العrزمي عن عبداللahi بن عضاء المkي عن سليمان بن بريdة wa سليماnna inuu la wariyey bal taas walow cبdاللahi بن cضاء xadيiثki aanu ahayn lakiin waa laba نسqo labadaba qaadi marwo ka noqday ilmo برayd walaalaan عن أbيه رضي الله عنه qال أtت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بmثل xadيiثiهiم بmثل xadيiثihimna wuxuu u wadaa cabdilmalik ibnu abi sulaymaan baa maanta cabdullahi ibnu caddaa ka warinaye laakiin saddex baa inoo horreeyey cabdullahi ibnu caddaa ka warinaya sufyaan thawri iyo cabdullahi ibnu numayr iyo cali ibnu musir saddexaasay ahayd haddaba saddexdaa xadiidkoodii ay wariyeen ayuu kana la mid yahay dee waxaana ku sugnayd intii isku khilaafsanaayeen buu caddaynaya xaggu isagu jire wa qaala sawmu shahrin bil soomkeed buu idhi baabka axaadiisteedii waan israacinay waayo waa laba xadiid iyo duruqdoodun macnaha guud iyo waxay noo faa'iideynayaanna waa isku mid dee xadiidkii caaisha kasii horreeya waxaan ujeedaa labadan xadiid ee xagga mawduuca wadaagsanaya xadiidkii caaisha waa baabka kii uu kuma bilaabayba wey marka axaadiista horta ta inoogu sugani waxa weeye si guud in ruux hadduu dhinto oo soom lagu leeyahay soomkiina iyadoo nadar la tacyiiniyeyna waan aragnay iyadoo uu mudlaq yahayna waa tan riwaayaadka kale ay uba badan yihiin qaacidadii guud ee xadiidka caaisho ay noogu sugnayd oo ruux soom lagu leeyo taasi waa caam soomku ama nadar ha noqdo ama ramadaan ha noqdo ama kafaara ama wax kale weeye soom haddii laguba leeyahay ruuxii weligiisu inu ka soomayo taasi wuxuu yuqariru qaacidatan caama oo tani waa dee fatwooyin su-aalo la weydiiyey jawaabteed baahidankaasi waa qaacido guud buu sugayey oo si guudo umuurahan inoo wada shamlinayse bal ruuxii haddii isagoo uu dhinto soomna lagu lahaa in laga soomayo taas ayaa axaadiisa inoogu sugan horta waa masalada ra-isigaan leenahay xagga masaladaas kolley culimada khilaaf baa jira oo bal ruuxii soom waajiba lagu lahaa ramadaan ama qado ama nadara ma laga bixinaya laga qalaynayaa madhabka shaaficina laba qowl baa jiro km waa kii qadiimka ahaa ee qowlkiisii qadiimka ah bal dee malaha xaggan jadiidna wuxuu ku xidhay qowlka inuu ku tago xadiidka sugnaanshihiisuu ku xidhay dee axaadiisna way inoo sugan yihiinbe oo shaafici masaa'il kala duwan baa kaba dhacdayoo dee marka la eego qowlka inuu ku tago uu ku xidho xadiidka sixadiiso in habata alxadiidu qultu bihi iyo cibaaraadkaasuu kaba cabira xadiidkaasi hadduu sugnaado dee agtiisaanu markaa kuba sugnayn ee saasaan ku qowlayaayo ee xaafid ibnu xajarna malaa kitaab noocaasuu ku ururiyey masaa-ishaasi wuu jira kolley fatxulbaari meelo ka miduu kitaabka ku sheegaa laakiin kitaabka waxaan filayaa inaanu ina soo gaadhin oon lahayno ma maqal dee imaka iyada horta in la madbaceeyiyo taas oo kale iyo cid wuxu celinaysa maan arag nin mucaasiroon filaya inuu joogana kitaab weyn buu leeyaho mujalladaba oo masaa-isha caynkaasa uu ku tatabucay oo waxaa filaya ilaa labiyo konton masaleye uu gaadhsiiyo waan filaya nin dee kolley mucaasira oo dee adigu kolley waxaan filayaa sacuudi un wixii shaafici uu ku xidhay qowlkiisa bal maala calaa hubuut اlxukm ilaa labiyo konton labiyo konton masalo dee aqaashiya wixii waa kitaab diraaso fiican balkaasna way jiraan oo dee waxa weeyaan masaaishu way badanta de aimo kaleo dee umuuraha soo naqliyo kutubtan kale fiqiga shaaficiya de adigu waa waxay soo naqnaqliyaan waxaan leeyahay taas buu kuba xidhay de qowlkan jadiidna waxau ahaa waa soomku waa camal badanaya inaan lagaba soomi karayna bal waxaan leenahay horta in badan oo ahlu cilmiga kamida ama jumhuur lculamaa gees aan isu raacin waxay iyagu ku tagaan soomku kol hadduu camal badaniye weeyaane xajibuu camal badaniye inaan laga soomahayn maydkii saxaabada qaar bay kala soo naqliyaan dee shaaficina ballaamo shaaficiyadna qowlka mashhuurki weeye waa la qowl labaad ay leeyihinoo aimadii cilmigan xadiidka iyo fiqi kulansatay ay ka wada baydheen qowlka hore un ay wada raajax yeelaan kolley malik iyo abu xaniifiyana qowlkood weeye waana jiraan dawaaif culimada kaba mida oo iyagu soomka meydka laga soomaya ku kooba nadarkii mala iyagoo riwaayadan eegaya kuma kooba waana sida imaam axmed iyo bal maalan qolooyin iyaga lagaba soo naqliyo ay kuba koobaan laakiin maxay tahay axaadiisan waxaan waan aragnaayo iyadoo su-aashii la weydiiye rasuulka ilaahay yihi ka sooma riwaayaadkuna barhkood de waa kuwa iyagoo mudlaqaba yimi xadiidka caaisha ee isaguna saxiixiya qaacido guudba ahaana waa kaa ku yimi man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyu marka waxaan leenahay dee adiladii ama xujadii waxay keenaysaa daliilku wuxuu keenayaa in ruuxii hadduu dhinto ruuxii qariibkiisa ahaa uu ka soomayo hadduu ka soomana markaa idcaam iyo waxba looma baahno uu kaba dhacaya bal markaa waxaan leenahay soomkii waa wax jidaysan waana laga soomaya axaadiisan kala duwanna way nooguba timi marka culimada qaarkood ba waxay iyagu axaadiisan bay barhkood yidhaahaan waa sida dee bacd almaalikiya qowlkoodoo idiraab iyo waxbaa ku sugan oo kol dee nin baa u yimi oo su-aashii weydiiyey kol haweeney bay ahayd kol bil baa la weydiiyey kol laba bilood baa kuba timi laakiin waxa weeyaan waxyaalahaasi haddii laba waaqicaan ka kala dhigno oo kolna su-aashu ay nin xaggii kaba timi kolla ay dee haweeney ay kaba timi inna markaa taasna tacaarud ma jiro ama idiraab lama odhanayo haddii xataa ay meeshii la yidhaha ikhtilaaf baa waxyaala jiraan bil ama laba bilood nin ama haweeney asalkii wixii ama axaadiisani faa'iideynaysay oo ah in laga may jidaysan tahay meydkii in laga soomay intaasi wax iskhilaaf kuba yimi maha dhammaan way ku wada sugan tahay sumi sumi canhu iyo dee sumcan dee markaasiyo ka soomiyo deynka ilaahay bixiya iyo taas inta way kuba sugan tahay arrinkani waa wax aan asalkii iyo wixii bal macnihii maqsuudka ahaa ee mashruuciyatu som can ilmeyit in aan raad ku lahayn weeye masaa-ilku hadduu haweeney yahay iyo haddii uu nin yahayba bal haddii aynaan laba waaqaco aynaan kaba dhigin oo dee si laguma jamciye imaam nawowiyo qoloyn ay kuba jamciyaan bal markaa waxaan leenahay maydkii markaa uu dhinto haddii soom lagu lahaa eeg waxaa lagu lahaadaan le ruux baa u xanuunsanayaa isagoo rabadaan baa sidii ku dhaaftay isagoo weli xanuunsanayo inay u suurtogelin inuu soomuu dhintay kaa laguma lahaba oo wax laga soomaa ma jirto laakiin waa ruuxii makansaday inuu soomo ama nadar buu lahaayo nadarkii muu oofin iyada marka caynkaasa waa laga soomaya kii qariibkiisa ahaa ayaa kaba soomaya intaas weeye axaadiisa waxay nooguma sugan fawaaida kale halkan axaadiis ay nooguma sumid waa kaas jawaazu samaaci kalaam اlmarأati اlajnabiya fi istifta macnaa haweeneyda sawdkeeduna aanu cawro ahaynba maxaalooyinkan oo adigu oo bal haweeney ajnabiyaha hadalkeedii in la dhegaysto markay dee san oo kale su-aal iyo jawaab ay tahay ama istifta tahay way nooguma sugan tahay iyadaa meelihii kale loo baahna arrinta kale axaadiis ay noogu sugan waa صixaة اlqiyaas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markii su-aashan la weydiiyey wuxuu ku yidhi bal ka warran haddii dayn lagu lahaa ma ka bixi lahayd oo haabuu dee jawaabtii ay noqotay haddaba deynka ilaahay baaba kasii mudanay si aad deynka kale uga bixin lahayd kan ilaahayna bixi marka maxaa inoogu sugan halkaa isbaat lqiyaas wa sixat lqiyaas oo dee waa sixadii oo bal taas waxaa kaloo iyadna eg agtoodayna muqarar bay ku ahaydeen ruuxii haddii uu dhinto xoolo lagu lahaa ama deynba lagu lahaa deynkii dad in laga bixinayo taas bixintaa laga bixiyana ay kaga beri ku beri noqonayo taasna axaadiisan way inooguba sugan tahay halkan kuba timi oo bal matalan waa waxyaalaha inooguba sugan halkan arrin kalena way jirtaa bal imaka rasuulka ilaahay wuxuu yihi fadaynullahi axaqu an yuqda dee alfaadaha qaarkood say ahaayeen in waxaana aada mudda deynkii ilaahay isaga kaga xaqle in la bixiyo deynkii ibnu aadamo masala imanaysa haddii maalkii ay ku kulmaan deyn ilaahay iyo deyn dad ay kuba kulmaan maalkiina aan waxa weeye wixii wada gaadhayn siday u kulmayaan kasoo qaadoo ruux baaba xooluu ka tegey xoolihii zakadeedii baaba lagu lahaa oo zakadii ama dee wax saasa xaqa ilaah zakadii ibnu aadam deynkiina waa jiraa xagga bixinta keebaa la horreysiinayaa ma kan ilaahay baa la horreysiin mise kii dadkaa la horreysiin xadiidku muxuu keenayaaba ka ilaahay bixintiisa in la horreysiinayo ina waa kan rasuulka ilaahay ka cabiray fadaynullahi axaqu an yuqdaaba kollay culimadna halkaa saddex qowl baa jiro ah deynka ilaahay baa la horreysiinayaa xadiidkan iyagoo eegaya madhabkuna kollay shaaficiyadna saddexa qowlba way leeyihiin oo waana tay ay raajax yeelaan ee qowlkooda iyo mid deynka ibnu aadamku waa wax kan ilaahay musaamaxu ku dhisan yahay ibnu aadam wixiisu waa mushaaxaxa iyo inaan dee waxa weeyaan la saamixina ama laguma deeqin ruux wixiisa ku dhegan aduu doono eh bal markaa isagaa la horreysiinayo mee way simayin oo wixii waa loo qaybinaya unoo kolba si ay u gaadho ayuunbaa looguma qaybinaya bal taas baa iyadana waxa wey arrinta kale muhimkee xadiidka khaasatan haweeney dambe xadiidka bureyda inooguma sugan ruux hadduu sadaqa la baxon cid buu sadaqaystay bal dee qaraabadiisii ahayd buu wax ku sadaqaystay ruuxii baaba dhinto wixii isagii baaba waa riski ah wixii isagii baaba waa riski ah waxna waxa uu la baxay ilaahay daraaddii uula baxay markii hore karaaha ku sugani ma jirto xagga qaadasho inuu qaato waa xalaal bay u tahay ajrigiisii horena waa leeyo tani la mid maaha ruuxuu intuu wax sadaqaysto ruux wax ku sadaqaysto uu arko wixii sadaqadiisii oo la iibinayo isla ama dee wax jaban baaba lagaaga iibin ama taas oo kale waa taasoo dee waa xadiidkii cumar iyo waxay ku yimaadeen xataa haddii waxaan macno lahayn lagugu siinayo noqosho waxaagii aad ku noqotay bay noqoni ha iibsanin faraa ka qaad oo wixii aada la baxday ilaahay daraaddii aada ula baxday ood aragtay kii aada siisay oo iibinaya kii aada siisay oo iibinaya iyada markaa inuu kusoo galo waxaad ilaahay daraaddii uga bixisay ma haboono weeyo taas iibiya laakiin tani way ka duwantao tani ikhtiyaar maaha ikhtiyaarkaaga kuma imanayso dee ina inaad waxaan dhaxashay ruuxan markuu ruuxii dhinto aada qariibkaaga ahaa dhaxalkii ikhtiyaarkaaga iyo doonitaankaaga iyo riqbadaada kuma xidhna waxaad yeelato ilaahay kuma siinayo dee tamalluq qahriga weeye markaasaana rasuulka ilaahay yidhi waad ajrigiina waad leedahay miiraadkii baa kusoo celiyay la mid maaha wey labadii masale way kala duwanyiin markaa waxaan ruuxuu iska qaadanaya qolooyin bay kasoo naqliyeen maya waxaa cid kale iska sii siiye laakiin dee xadiidkan buu taasi kaba hor imanaysaa bartaa weye xadiidkan aan sheegaya cumaraa la arkaa kitaabku inooguma dambeeya isagoo faras nin siiyey si ugu jihaado oo kale ayuu beri dambe arkay faraskii oo ninkii dayacay oo weydoobay oo taas waanu iibinayay wuxuu isyidhi haatan dee waabuu iska tuurayaa oo rasuulka ilaahay buu weydiiyey fasark faraskina mid la dhaqaaleeyeyba muu ahayn oo kollay qiimo weyn oo goynayey rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi ha iibsanin oo sadaqadaadii ha ku noqonin walow acdaakahu bidirham dirham baa kugu siiya faraa ka qaad weeye laakiin tan iyada waa xaq tamallu qahri o markaa way kala duwan yahin xadiidkan inoo bayaamiyey taas weeye waa axaadiian bala waxyaalihii inooguma sugnay axaadiian bab الصائم يudعى لطعاam فlyqل إنii صائم macnaa ruuxi baabu bayaan الصائم wuxuu u baabaysanya ma ruuxii صaaئمkaayo yudcىa loo yeedhayo لطacaamin ama baabun الصaaئم ruuxii soomanaa oo yudcىa loo yeedhayo لطacaamin cunto loogu yeedhay falyqل ha yidhaaho إنii صaaئم waan soomanaya matiga sidaasa ay taalla xagga hoose baabu nadbi saami idaa duciya ilaa طacaami walam yurid iftaar aw shutima adagu baab intii ka dheer weeye labada xadiid ama labadan baab buu israaciye waxaa macnuu yahay uun ruuxii waa sooman yahay isagoo sooman baa cid kale ay ugu yeedhay cunto waaba la casuumay ama cuntaa loogu yeedhay iyo weliime iyo waxbaa looguba yeedhay ee waxaa iyadii markaas walow shaygani shay khayre iyo hadyo goor ee ruuxan maalintan weliimada loogu yeedhay hadday rabadaan tahay loomaba yeedheene waa soom sunuu sooman yahay ina waa wakti kale oo waktigaas dadkii kaleba ay afuran yihiin oo kale cibaadaadkiiyo nawaafisha cibaadaadkana waxaa roon inuu ruuxu qariyo intay u suurtogelayso ay dee inuu qariyo laakiin haddana si ictidaar ruuxii u ogeysiiyo bal waxaan dee jirta isagii ugu cudur daarto si uu u ogolaaday inuu iskaba daayo ayaa maxay tahay halkan inuu yidhaaho waan soomanahay bal taas baa baabka inooguba iman xadiiskay kuba imanaysaa xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr بn naqid وزuhayr بn xarbi qaluu xadaثna sufyaan بn cuyaynaةa عan abi zinaadi عan اlcraj عan abi hurayraةa radي الlahu عanhu qaala abu bakr بn abi shaybata riwaayaة وqaala cmr yblغ bih النabiy slى الlah عalيه وasلم وqaala زuhayr عan النabiyi slى الlah عalيه وasلam bal dee walow aynu mid mid usoo arki jirnay sano iswada raacaan hore umaynaan soo araga saddex sheekh baa muslim leeyahay saddexdoodina sheekh keliyay ka wada maqleen oo dee ay si keliya uga wada maqleen xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyne waa kuwan wada yidhi sanadkana intiisa kale waaba dee min asaxi asaaniidi abi hurayrata sida hore usoo maray marka maxaa jirta markii abu hurayre lasoo gaadhay ee dee imika se riwaayaadkaa horeba can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama alfaadihii laba midka ahayd saddexii sheekh baa cibaaraadkoodu kala dunaayeen abubakr ibn abi shayba maxay ahayd عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية إذا دعي أحدكم إلى طعام وaساas oo رواaية إذا دعي أحadكم إلى طعام waa رواayada markaa iبن أبي شhيبة cمر الناaqدna maxay riواayadiisu ahayd عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحadكم إلى طعام taas زهر بن حرب isagana riwaayadiisu maxay ahayd abu khaysama can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayه wasalam qaala idaa duciya axadukum kuwa kale qaalo uma baahnin taas bay ahayd bal markaa waxa weeye kolley dee umuurahani waa umuurahan soo maray oo waa isla wada macno uun waa xadiidkaa wada marfuuca ah laakiin marka la yidhaha can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaalana marfuucnimadiisa ayaa sariixa oo waxaa cad eedem labada kalena riwaayatan marka la odhanayo ama yablugu bihi nebiyana yablug waa waxa weeyaan waa marfuuce laakiin waa xukum ahaan ayay marfuuc ku yihiin waana isla midun weeye waqowluhum yarfacu yarfacuhu yadmi qowluhum yarfacuhu riwaayatan yablugu bih nacam yadmiihi rafcun markaa fantabihood oo qowlkooda ay odhanayeen yarfacuhu waa mid riwaayatan yablugu bihi ydmihi intuba waa marfuuc ee u baraarug taasoo si marka alciraaqi oo kale alfiyadiisii marka adugu waxani waa isla wada macne laakiin xagga xukumka ayay kuwana marfuuc ku yihin kuwana midna waa kuwan caddeeye toosba caddeeyey oo markaa can abi hurayrata riwaayatanna maxay noqon can abi hurayrata yarwihi waa warinayay riwaayatan can inabiyi salى اllahu alayه wasalam yablugu bihi nabiyana rasuulka ilaahay buu gaadhsiinayay midna waa can nabiyi salى اllahu alayه wasalam idaa duciya haddii loo yeedho axadukum axadkiin ilaa dacaamin cunto walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay falyaqul ha yidhaaho innii anigu saa'imun waan soomanahay oo ruuxii u yeedhay waa isagoo lilictidaar iyo ogeysiin uu xaalkiisa ogeysiinayo ha ku yidhaaho war waan soomanahay marka hadduu dee markuu saa yidhaaho uu isagii dee uu u cudur daaro oonu odhan ilowba ilow kaalay xuduurkii ay ahayd dee waa ti inay ruuxii waidaa duciya axadukum falyujib ama de idaa dacaa aaduk axadakum akhaahu falyujib weye axadkiin hadduu u yeedho walaalkii ha ajiibo taasoo waa xaqa dee uu kale kuba leeyahay muslimku muslimkii kale tii baa ka dhacaysa haddii uu isagu bal masalan markaa aanu ku adkaysan inuu yimaado laakiin hadday taa uu ku qanci waayo iyada waa imanaya oo soomkani ma noqonayo wax ka hor joogsada xuduurkii xuduurkii laazim buu kuba noqon dacwada ajiibitaankeedii inuu ajiibo weeye laakiin markuu meeshii soo gaadho waxa weeyaan soomkani cudurdaar uma aha uu cadam alxuduur horta cudurdaar uguma noqonayo haddaanu ruuxu ka aqbalin laakiin maxay tahay hadduu xaadiro laazim kuma aha inuu cuno waayo xadiidkii kalea muxuu ahaa ruuxuu dee haddii loo yeedho ha ajiibo oo haddii uu yahay ruux afuranna ha cuno wain kaana saa'iman falyusalli hadduu sooman yahayna ha u duceeyo unoo barakayo taas barhkood salaad baa ha u duceeyo macnaha ujeeddadu xuduurka waa haddii uu ku qancu aqbalo sax iska hadho weeye hadduu idha may inakeen waa inuu ajiibo laakiin markuu yimaado haddii uu ruuxan aanu dhibsanahayn cunto la-aantiisaasna soomkiisu iskaba wadan waana u ducaynun haddii de ay mashaqo ku tahay oo uu ilo doonayuu jecel yahay inuu wax cunana bal isagoo dee bal taa eegaya iyadna axaadiis ba intaba inoogu wada timiye de waxa weeyaan in de markaa waa iska afuri karaaba oo cudurdaar bay u noqonaysaa bal muhimku waxa weeye horta ha yidhaaho waan soomanahay arrinkanna walow cibaado ay ahayd oo cibaadaadka iyo dee daacaadka iyana oo fisha la qarin jiray ee waa ictidaar ahaan iyo iclaam ahaan iyo ruuxan si ugu cudur daarto ayuu tan u odhanaya w falyaqul ini saa'ima baabu xifdi lisaani lisaa'imi wuxuu u baabaysan yahay in carabkiiyo halkana kolleyna wey masaa'il kala duwan buu wadaay laakiin barhkooda waan sheegay xagga marka la eego ruuxii saa'imka ahaa maxaa u fadli badan ma inuu soomkiisa sii wato mise inuu iska afuro taas buu leeyaho wuxuu ka soo naqlinayaa asxaabta kolley waa shaaficiyadu kasoo naqlinayaa haddii saaxib adacaam ay dhib ku tahay ruuxan soomkiisan uu sooman yahay ee waa li tadyiiban likhaadiri baa loo sunaynayaa inuu afuro buu yihi had kaleo laakiin aanay dhib ahayn dee maha arrinkuna waa soomkii tadawuca waxaa laga hadlayaa haddii soom waajiba waasa qado uu isagu soomanaa ama kafaare ama nadar iyada markaa inuu afuraa ma banaanaanayso iyada taasi ma banaanaanayso kale umuurahan iyo aqbalkan iyo waxyaalahaasna waa baabkaa dee kolley waa taaliif quluub baa kuma sugan mucaasharadii fiicnayd iyo umuurahaasba weeye waxyaalahan baabu xifdi lisaani lisaa'imi way ruuxii soomanaa bal ilaalintii uu carabkiisa ilaalinayo ka ilaalinayay lagu iyo rafas iyo waxaan toosnayn iyo wixii soomkiisa dhaawacaya iyadoo kolley ruux kastoo musliman la farayo inuu waxaa xun iskaba ilaaliyo soomkiina uu sii adkaanaya arrinta way adkaanaysa maaha in waktiga kale loo fasaxayo ruuxii inuu waxyaala carabkiisa ilaalin waaye laakiin imanka cibaado weyn buu ku jiraayo dee waxaana cibaadadiina uu ka dhaawacayaayo arrinkunbaa sii adkaanaya weeye marka kaleba guud ahaanba ruuxii muslimkaa carabkiisa inuu dhowro ka dhowro wixii aan toosnayn waa wax la amrayo xadaثnي زهير بن حرب قال xadaثna سفyان بن عyayنة عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه رواaيaة waa ti makaansaa inoo kale qاaل إdا أصبح أحadكم أxadkiin hadduu waa beriso rasuulka ilaahay baa yidhi yوما maalin صائما xaaliyo isagoo sooman falaa yrfث hadalo xun yaanu ku hadlin koley yrfث iyo yrfth labadaba malaa ficilku waa ku yimaadaa si ugu imanayaana rafasa haddii ficilka facalo baabkeed lagaba dhigo yarfus iyo yarfis yafculu iyo yafculu buu ku iman haddii laakiin rafisa ay too faciila yarfasu ee laakiin arafas waa kalaamka faaxishka hadalka xun waa la yidhaha guud ahaanba waxaa kaloo la yidhaha jimaac iyo hadal qaadkood waa iyadoo jimaac iyo waxaa la hadal qaado adigu jimaacii rafas waaba la yidhaahaa dee waxa wey jimaaca naftiisa muqadimaadkiisa waa la yidhaha hadal qaadka waxaa la hadal qaado barhkood waxay ku qaydaanba dumar agtood laga sheeg sheegay waxyaalahaasna rafas waa la yidhaahaaye bal ujeeddadu waa hadalkii faaxishkaa yaan toosnayn iyo yaanu ku hadlin weeye walaa yajal tani way ka caamsan tahay oo wax dee yaanu jaahiloobin ujeeddadu waxaan laa'iq ahayn aan toosnayn ama ficil ha noqoto ama qowl ha noqoto rafaskiina uu soo gelayaa ujeed waxaan hagaagsanayn oo dadkaa juhalada ah ama sufahada afcaashooda iyo aqwaashooda o kale yaanu laba imanin qayladii iyo buuq iyo waxaasibaaba kaba mid ah burakiyo fain imru-un hadday dhacdo shaksi shaatamahu inuu caayo kolley asal ficil baan eegaynaa waayo shaatamahu mufaacala bay ahayd oo laakiin dee ruuxii musoomanaa waata la leeyahay adigu dhan waan soomanay isagu ma caytamayo ee markaa waxay noqonaysaa haddii laba caayo dee kol haddii ruuxii ruux caayeyna muxuu mutacarid u yahay uu sugayaa in isagiina loo jawaabo halkaas bay mufaacaladu kaba imanaysaay haddii ruux uu caayo aw qaatala u la dagaalamo oo dee munaasacaan iyo falyaqul ha yidhaaho inii saa'imun inii saa'imun anigu waan soomanahay anigu waan soomanahay markaa ruuxii saa'imka ahaa baa rafaskii oo aan nidhi waa fuxshi iyo wixii sakaf oo dhan iyo faaxisha alkalaam baa loo diidaya ruuxa kalena maaha inay u bannaan tahay arrinkani wuu sii adkaanayo xaggan waan soomanayduna carabkiisuu ka odhanayaa oo laba faa'iiday keenaysaa oo mid ruuxii buu leeyahy war waxaad samayso kale aniguma samaynayo soomkaygaan ilaashanayaayo zajrin bay u tahay ruuxan caytamaya ama hadalka xun kuba hadlaya isaga naftiisii soomkiisii buu isxusuusinayaayo in dee ama cadhadan iyo waxyaalahaasi ay ku xambaarto inuu ruuxii uba jawaabo wixiisoo kale uu sameeyo ayuu naftiisii markuu soomkiisii xusuusiyo naftiisiina celin bay u tahay ruuxii kalena zajrin bay isagana u noqonaysaa oo bal wuxuu leeyahay de anigu waa soomanoo soomkaygaa dhowranaya taas haba yidhaaha weeye bal markaa carabku kaba odhanaya taas oo carabkiisu kaba odhanaya waxa weeyaana n waxaan leenahayna arrinku wax isaga ku khaasa maaha nahyiganiye uu sii adkaanaya una baabu fadli siyaami soomku fadligiisii ama soomka fadligiisa baabkii weeye oo axkaamtii qaybaan soo marnay laakiin barhkood fadligay horreysiyaan markaasi axkaamta gudagalaneysa waa kan fadligii baa inoo dambeeye bal soomku fadliga uu leeyahay caddayntii buu baabkiisi yahay kale axaadiisna waa xadiiskii in badan baa dadka ku wacdihi jirteen ee meelaha ka sheegi jirteen oo malaag kujoogsi iyo laqbo un mooye wax kale inoogama baahneen waxadahanii xarmadat bnu yaxya atujibiyu qaala akbarana bnu wahbin qaala akbaranii yunusu can ibni shihaabin قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل مركب حديث قدس إلهي با وحيد كل عمل ابن آدم إن آدم عمل كيسا لمانتي له إساق وصغنا دي عمل كا إساق إسكاله أي إلهي ده وحب الله قم الترى وحو يكر لنا يعني ما شرط ابن آدم ساكو انتفاعي وحكا صوصا مايو ilaa asiyaama soomka uun mooye fainahu lii isagoo anuu ii sugnaaday oo soomka anigaa leh wa ana ajzi bihi anigaana ruuxa cid kale looma dirayo ee anigaa ka abaal marinaya ruuxii aniga daraadday u soomay intaas weeye xadiis qudsigii fawaladii nafsu muxamedin biyadih ilaaha nebi muxamed ama muxamed naftiisu ay gacantiisa ku sugantaan ku dhaartee la khulfatu fami saa'imi khulufna waa inoo dambeeya waa lafdigii badnaa khulfada nawowi raximah llahu tacaala wuxuu ku dabdinayaa khada oo la damiyo waa isla mid iyadoo hartaaga macnaha barhkood baa sida ibnulasiir iyo khada kasradeeda halkan ku dabdiyey waa isbedelkan ama tagayurkan iyo waxa weeyaan ruuxa saa'imka afkiisa dee marka aanuu muddo wax cunin raa'ixadii afkiisa ay isbedelayso ayaa adyabu ka udgoon badan cind allaahi ilaahi agtii min riixi miski miskigaa adyabu diibbaah ee aada iyo aada u udgoon ilaahay agtiisa waxaa kaga udgoon de waxa weeyaan waa ruuxan saa'imkaa asartan ka dhalatay cibaadadan uu ku jiro iyo dee gaajadan uu gaajooday calooshiisa ay baran tahay waxyaalahaas kaba dhalanaya isbedelka iyo raayaxada afkiisa tagayurka kuma imanaya taas baa ilahay agtiisa kaga udgoon dadku haba dhibsadeen be xadaثna cabdullahi bn maslmata bni qacnabi waqutaybat bnu saciidi qaala xadaثana almugiiratu wahuwa alxizaamiyu horaynu maran usoo aragnay xizaamina abtirsiintiisa dambe ayuu gelayaayo waa nin qurayshoo dee waana magacii quraysh ay lama bixi jirtay ee ninka horaynu usoo aragnay alxizaami waa nintii aan soo sheegnay waxyaalaha taqriibka nawowiya alfiyada suyuudi dhaca ee ah bukhaari iyo muslim inaanu ku sugnayn wax xizaamiba la yidhaahaa ee waxa ku sugan alxaraamiy uu yahay inuu waxaan jira dee taasi ay taxriif tahay laakiin labadii kitaab ku sugan sharaxyadiina ama shuraaxdoodina ay sidaa ku sharxeen une labada kitaab waxaa ku sugani waa alxizaamiyiy alxaraamiyi kuma sugna meel muslim ugu dambaysa waa halka ugu dambaysa malkaas oo xadiis dheera oo isku khilaafsan yihiin dabdigiisa mooye ma xizaamiba mise xaraamiba mooye wax kale bukhaari iyo muslim kuma sugniyo muwadaiye waxaa ku sugan waa alxizaamiyu waxaana dhacay dee labada kitaaba sheegaya sharaxyadooda ee sharaxyadooda yaan qeyb israacina sharaxa sakhaawi ee taqriibka nawowi iyada taasi kuma sugne waa sharaxa suyuudiya tadriib uraawi tabacaadkiisa kala duwan iyo alfiyada suyuudi sharaxyadeeda kala duwan taas ayaa waxaa dhacay in xaraami uu yahay waxa ku sugan saxiixay dee waana tan imika waxaan haynaa wax ka duwan can abi zinaadi can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi asiyaamu soomku junnatun junno weeye riwaayaadka xadiidkeen dee muslim iyo ama صaxiix labada bukhaari aan labada صaxiixna aan inoogu sugnayn waa riwaayaadka dee ziyaadaadka kutub kale ay la leedahay waa junnatu min الnaar ruuxii wuxuu gaashaan uga yahay xijaab uga yahay naartii oo saa gaashaanka ruuxu markaa ruuxii muqaatilkaa dagaalamayay waqtiyadii lagu dagaalami jiray gaashaankani uu wixii dee isaga dhibi lahaa uu ka ilaalinayo ayaa kana naar soomka uu ruuxu soomu ilaahay daraaddii u sooma naar uu kaga badbaadaya وxadثnي محamed بن rاaفiع qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarana بن jurayji qال أخbaranii caضاء عan أbي صاaلح الزayاti أnahu samca abا هurayrata abi صاaلح horaynu marar badan usoo mareen lakiin kol tanaan ku aragna kol zakwan baan kusoo arkaynay asamaan baaba jirta marka azayaatna waa sayd ama saliida iyabuu iibin jiray uu keeni jiray oo san baa zayaat loo yihi samaanna waa la yidhaha waa subagio iyadna shaqadiisa ahayd subagana waa iibin jira oo ninkii subagla ahaayo samaanna waa la yidhaha dee magaciisa waa dakwan eh abu saalixna waa kunyadii annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulu abaa hurayru maqlay isagoo leh qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam qaala allahu caza wajala kulu camal ibni aadama lahu camal kastoo ibnu aadam sameeye isagaa iska leh ilaa siyaama soomka mooye fainahu lii wa ana ajzii bihi isagu soomku anuu ii sugnaaday anaana ka abaal marinaya bal macnihii dee kole waxaan filayaa in badan buu idin soo maree wax yaroo koobanna waan sheegi doonaa hadhow waxay culimmadu yidhaaheen ama ay tan ku ay ku fasireen wasiyaamu junnatun soomku gaashaan weeye faida kaana yowmu soomi axadikum naar buu gaashaan ugaba yahay dee macsiyadiiyo xumaantiina waa kan ka celinayo shahawaadkii faida kaana yowmu soomi axadikum marka uu ahaado axadkin soomkiisu maalintaa uu axadkiin sooman yahay falaa yarfus yowmaidin maalintaa wax hadal xun iyo waxyaalaha ayaanu ku hadlin walaa yaskhab kolley riwaayaadka ama nusqooyinka saadna waa dhacay labaduna luqa ahaan waa isla midoo waa qayladii buuqi iyo dhawaaqii dheeraaya taa ayaanu laba iman waa afcaashii dadkaa sufahada ama juhalada fain saabahu axadun axad hadduu caayo aw shaqaatalo ama uu la dagaalamo isagu yaanu wixiisoo kale ku dhicin yaanu u jawaabin oonu la caytamin lana dagaalamine falyaqul ha yidhaaho ini imru'un saa'imun waran uu nin sooman baan oo soomkaygaan ilaashanaya waladii nafsu muxamadin biyadih lkhulufu fami saa'imi ruuxa sooman afkiisa isbedelka iyo tagayurkan ku imanaya ama urtan dee yar raaixada aan dee yar dadku ay yar dhibsadaan ee aan lagaba urinaya adyabu cind allahi ilaahay agtiisa way kaga udgoontahay kaga udgoon badantahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min riix miski miskiga urtiis way kaga udgoon badan tahay walisaa'imi ruuxii soomanaa farxataani laba farxa u sugnaaday oo yafraxumaa uu farxayo idaa afطara markuu afuro farixa bifidri dee soomkii wuu taab noqday ilaah baa waafajiyey in cibaadadii u dhammaatay oo ilaahay karsiiyey taasuu ku farxaya dee farax dabiicina waa jiraayo wixii markii hore loo diiday waaba kan qaadanaya naftiisa ay u baahnayd waidaa laqiya rabbahu rabbigii markuu la kulmana waa qiyaamada farixa bisoomi ajrigi iyo sawaabkaa badan ee ilaahay yidhi wa ana ajzii bihi markuu la kulmana soomkii uu soo soomay ayuu aad iyo aada uguba farxaya kaasna uu kuba farxaya axaadiisu way noo socon doontaa in yarun baan ku yar joogsanaa waayo waxay la tahay waa ee umuuro mashhuura agteedna macruuf kuwa ahoo nooga yar baahnayn joogsi badan waxa weeyaan dee acmaasha oo dhan horta meed weeyaan oo ibnu aadam isagaa ku intifaacaya ee ilaahay subxaana watacaala wuxuu u kordhayaa ma jiraani camal ama soom iyo kayrba inagaa kuba intifaacayna ajriga iyo sawaabka iyo jannada aan kuba helayno soomkuna xaggaa marka jaanibka aan ka eegno acmaashii la mid weeye xadiidkana waxaa ku yimi xadiid qudsiga ah inuu soomku uu ilaahay leeyahay acmaasha kale addoonku uu leeyahay kolley culimadu marka la eego cibaarada tawjiiheeda waxyaalo dhowra ay yidhaaheen haddaan medar kaba soo qaadano iyadoo daacaadka o dhan gees ilaahay baa loogu dhowaadaayo ilaahay baa daacaadkii leh nafcigeedana dadkii baa wada leh barhkood baa waxay kaba dhigeen idaafada soomka ilaahay subxaana watacaala isu idaafeeyey inay tahay waxyaalaha kale salaad oo kale haddaan eegno sujuud aan eegno sadaqa la bixiyo aan eegno wixii ilaahay duunkii la caabuday waabay loo sameeyey waa loogu dhawaaday oo dee waa loo sujuudi jiray asnaamtii iyo wixii lamidkaa nuduur baa loo geli jiray qarabiin baa loo samayn jiray laakiin lama soo naqlin bay yidhaaheen cid aan ilaahay ahaynoo soom la soomayo loogu taqarubayo ama loogu dhowaanayo markaa taas oo kale dee saasaa soomkii uu kaga duwan yahay umuurihii kale bal taas waabay yidhaaheen waxaa kaloo iyaga barhkood ay yidhaaheen soomku acmaasha kale o dhan waa wax la arko samayntoodaa muuqata markaa waxaa gelaya istusus iyo riyaa soo gelaya soomku se kol hadduu wax qarsoon yahay war ruuxan kula fadhiye maanta soomada aana dee soomkiisii ay dhici karto inuu kaaba qarsoomayna camal daahir oo la samaynaya meeshii ma jirte taasi ay jirto waxyaalaha kale istusus baa gala laakiin halkan istusus ma gala yidhahdeen lakin dee taasi waxay noqonaysaa suuradiisa kuma gelayo ee dhinac kale uu ka geli karaa oo dhinaca uu ka geli karaa waxa wey ruux hadduu soo soomo dadkii dhex yimaado yidhaha maanta waan soomanoo soomkiisii uu ka warramo ka sheekeeyo riyi waa gelaya marka ikhbaarkii buu isaga ku gelaya laakiin suuradan marka la eego ruuxu salaadan uu ku jiro dhici karta wuxuu u qurxinaya u dheeraynaya waaba la arkaya ay tahay dee isagii suura sidaasa oo uu bal matalan muuqata oo suurada nafteeda riyi uu gelaya maaha taas baa ujeedadooda ay tahay lakiin riya waa gelaya isagaba xadiid meesha ku yimid oo kale waa daciifun oo riya soom kuma galo waayo xagga ikhbaar iyo taas buu kaba gelaya bal taasna waa la yidhi waxaa kaloo barhkood ay yidhaaheen ruuxan acmaasha kale o dhan waxaa laga yaabaa naftiina inay xaddi iyo dheefi ugu sugan tahay laakiin soomku waa gaajo iyo haraad iyo naftii oo dee shahawaadkeedii lagaba tago oo wax naftii uguba sugan oo xadii maba jiro taas baa calaa kulli xaalin bal waxa weeye in acmaashii barhkood baaba yidhi iyaguna ma idaafadan sida naaqat allahi iyo beyt allahi iyo waa tashriif idaafadan halkan oo waa soomka fadligiisi buu muujinayaa guud ahaan si kastaynu nidhaahnaba waxaa arrinta inoogu sugan soomku fadliga uu leeyahay weynidiisa iyo borin iyo aada la isugu adkeynayo laisku borinayo soomka in la badsado wa ana ajzi bihina iyadoo ilaahay subxaana watacaala kolleyba ka hawaabka wada bixinaya yahay halkan aniga ka abaal marinaya iyadna waxay tilmaamaysaan fadliga iyo hawaabka badan oo ee waa sida ma jirayso haddii acmaasha kaleba waa sida iyo ay jirto ilaah baa subxaana watacaala tawaliaya ruuxa abaalmarintiisa iyo hawaabsiintiisa xaggan khuluufkiiyo waa ta aan soo sheegnay laba imaam oo aimadii islaamka kaba mid ahaa oon habeen dhaweydna mala mala xalayna oban kaba soo hadlaynay ayaa waxaa jirtay masala isku qabsadeen baa jiray oo waa abu camr ibn صalax iyo abu moxamed ibn cabdisalaam labada imaam lahaydna masaladii raqaayib markan kaba soo hadlayna rasaa'il ay ahaayeen waa khulufkan ruuxa saman ma aakhira oo markan la yidhi adyabu cind allahi min riix lmiski waktigan uu udgoonaanayo udgoonkaa badan yeelanayo qiimaha iyo sharaftaasi ma aakhira unba mise waa adduunye iyo aakhiraba imaamkii weynaha ibnu cabdisalaam isagu wuxuu ku tegey arrinku inuu yahay lakhulufu fa bisaami adyabu cind allahi yowma alqiyaamati min riix lmiski inuu baymaya aakhira ay tahay waxaan u daliishaday xadiidkan imaka aan hayno yowma alqiyaamati lafdigaa halkan kuma sugan maalinta qiyaamaha isagaa ka udgoon ilahay agtiisa kaga udgoon miskigaas oo kale ama ibnu salax isagu wuxuu ku tegay abu camrin inuu may adduun iyo aakhiraba yahay tanna waxaa loo magacaabay in ay tahay maalintaasaa dee fadligiibaa aada usii muuqanaya marka waxyaalo kale uu daliishaday kaba mid tahay kolley hadallo badan buu soo ururiyey umuuro kale uu daliishaday kaba mid tahay iyadoo xadiidee bal matalan ay wariyeen oo mala ibnu xibaan iyo kuma sugan oo lakhulufu fani saa'imi xiina yukhlifu cibaarada marka uu khulufkaa yeesho ee waqti uu khulufkaa yeelanayaana waa maalinta waa adduunye intii laba joogay iyo khasaail rabadaan ay leedahay walow xadiidka dacfi kuma sugan yahay khasaaisha ay rabadaan leedahay o rasuulka xadiidka ay kuma timi ummadayda waxaa la siiyey shan aan cid kale laba siin ayaa maxay khaslada labaad baa maxaa ahayba markaasoo markaas iyo walkhuluufu afwaahim xiina yumsuuna marka ay galabaystaan afkooda khuluuftaa kuma sugan adyab adigu bal umuuro kala duwan oo de iyo culimo kala duwanna waa soo naqliyo aqwaashoodii ahayd bal taas baa aad moodo dee halkan ibnulqayim iyana way soo naqliyaan labada aqwaalba hadalladoodi iyo waxyaalihi ay idhaaheen walow dee aad moodo inay raajix yeelaan ibnu salax qowlkiisii arrintu yowma alqiyaama takhsiiskani maaha inay tahay un qiyaamada une maalintaa way muuqanaysaaye khuluufku adduunyadiibuu muuqanaya markaa la soomayuu muuqanayaayo adyabnimadani ama aladyariya waaba intii adduunyadiina way joogtaa sa aakhirana waktigii jazaha marka la gaadho oo aad iyo aad usii muuqanayo oo bal lafdigan yowma alqiyaamani imaamkaa weyn isaga ku xambaaray ama uu u deliishaday inay arrintu qiyaamo ay tahay bal waxa weya khulufkii haddaba masalo halkan sheekhu raximah llahu tacaala soo dhigtaa inta kale waa dee umuura oo ah inay shaaficiyadu halkan u daliishadeen xadiidkan inay karaaho tahay in la cadaydo gelinka dambe kol hadduu ruuxu sooman yahay ruuxii soomana ay karaha u tahay maxay leeyihiin khuluufkii dee fadliga badan lahaa ayaa cadayashadani ay suulinaysaayo saa daraaddeed baa bacda zawaal in la cadaydo ay karaaha u tahay bay yidhaaheen si waagu fadli haba lahaadee laakiin fadiiladii khuluufkaa meesha ka weyn isagu fadligiisii meesha lagama saarayo fadiilada khuluufka ee adyabu cindal ayaa kaba weyno markaa gelinka dambe in la cadaydaa waa karaaha saas kuma tegen waxayna de lagaba dhigeen ruuxii shahiidkaa dhiiggii ka dhacaya maradiisii iyo jirkiisii ku dhacayay iyadoo dee uu dhiig yahay haddana waxaa la yidhi sidaa ku daaya ha ka maydhinina waana taa ay timiba maalinta qiyaamaha inuu imanayo iyadoo midabku midab dhig leeya laakiin urtu urmiski ay ta waliba tani ay ka xeel dheer tahay taas urtun baa urmiski ahayd tanna waxaa la yidhi ilahay agtiisaba uu kaga udgoon yahay urtii miskiga uu kagaba udgoon yahay laakiin de culimada kale en qowl kaa qabin waxay leeyihiin cadayasho la cadaydaa ma doorinayo ma bedelayo khuluufkii sababto waxaani wuxuu ka imanayaa khuluufkani calooshiibaa maran bukhaarkan ama caloosha raa'ixa ka imanaysa ayaa waxaan keenayse cadaygu wuxuu suuliyaa un ilka iyo wuxuu kuba sugnaa buu suulinaya waxaan imanaya calooshan maran kaba imanaya keenaya khuluufkan keenaya caday wuxuu suulinaya maha saa daraaddeed ee axaadiistii ahayd rasuulka ilaahay inuu cadayan jiray taas iyo waxyaalihii kalena culimmadu way daliishadeeno bal waxaan leenahay kolley qowlka madhabku sida haba ahaado arrinkay daliishadeenna kaa weeyaane laakiin dee daliil ahaan say la raajix yeelo ama raajixi waa inaanay dhib lahayn oo ruuxu gelin hore iyo gelin dambeba waa cadayan karaa cadaygana khulufkii ma baabiinayo dee khulufku wuxuu ka dhalanayaa calooshan maran tiina cunto ma noqonayso wixii bedesho waxaan soo baxaya ee keenaya tagayurkan wax bedela ma noqonayo cadaygani bal markaas saas waxaan leenahay dee iyada wax karaaho ku sugan mama jirto وxdثna abوبكر بن أbي شhيبة قال xdثna أbو معاaوية ووkيع عن الأعمش xا وxdثna زهير بن حرب قال xdثna جرير عن الأعمش xا وxdثna أbو سعيد الأشج واللفظ لh قال xdثna وkيع قال xdثna الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم كل cمل بن آadم in aadم cmlkiisa dhamaantii يضاacف waa loo laablaabaa الxaسنة xasanadii cashru amhaaliha amhaasheedoo tobanaa loo gaadhsiiyaa ilaa sabc miatin dacfi ilaa toddoba boqol oo dacfi oo macnaa camal kastoo la sameeyo ugu yaraan toban horta ruuxii waa loo qorayaa la mid ah wixii uu sameeyey welibana xagga ikhlaaska iyo xagga adee baa lagu kala badnaanayaa ilaa toddoba boqol oo dacfina waa loo gaadhsiiyaa acmaashii oo dham waa taas qaala allahu caza wajala ilaahay wuxu uhi ila sooma soomku isagu tiradaa kuma jiro soomki waa sabr sabirkana ilaahay baa yidhi wainamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaabo ila sawma soomka mooye fainahu li anuu ii sugnaaday waa in ajibiye markaa waxaan siinaya ee ajri iyo hawaaba isagu tiradaa kumana jirto anun baa og weeye anoo waxa la daa cidi tirin karaysa maaha sababtuna waaba tanoo yadaci uu ka tegayaa ruuxu shahwata wixii naftiisu ay dooneysay iyo dee waxa weeyaan shahwana ay jeclayd xaggii dumar baa kamida cuntadii iyo wixii la cabaya umuuraha iyo wadacaama cuntadiisiibuu min ajli aniga daraaday uga tegayaa tan baa fadligaa badan keentay lisaa'imi farxataani farxatun cinda fidri wa farxatun cinda liqaa'i rabbi walkhuluufu fiihi macnaa fami adyabu cinda allahi min riix ilmaskin وxdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna محamed بن فضayl عan أbي sinاn brاr بn muro weeye ayaa la yidhah horaynu usoo maray عan أbي صاaلح wa abu sinاn الشhaybaniي الأكبر brاr بn muro عan أbي هurayرaةa وأbي سacيidi رaضي الله عanهma qاla waxay yidhaaheen qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم iن الlaha عزa وaجل yqul iن الصوم lي وأna أجزي bه iنa للصائم فرxتين إdا أفطر فرxa markuu afro فرxaya وإdا لqي الله فرح والdي نفس محمد بيده xadيiثku xadيiث qدسي xadيiث kelu isugu jiraaye لkخلوف فم الصائم أdyب عند اللhi من ريح المسجد وxdثني إسحاq بن عمر بن صريd الهdلي قال xdثna عبدالعزيز عن بن مسلم قال xdثna ضرار بن مرة وهو أbو سنان waa ninki أbو سنان markii dhaweyd بhda الاسناaد qال idaa laqiya allaha fajazaahu wey markuu ilaahay la kulmay ee uu ka abaal mariyo soomkiisii farixa u farxaya xadaثna abubكr بn abi shaybata qala xadaثna khaalid بn mkldi wahuwa اlqadwaaniyu kollay horeynu usoo maray bukhaarina isagu waa sida la-aan baabu kagaba wariyaa waxaana uu sheeku leeyahay qaafta iyo da-daba waa la fadxinaya barhkood baa yidhi macnihiisu albaqaal ah kan waxyaalaha dee dukaamada iyo waxyaalaha iibiyon albaqaal oo kaanahum nasabuhu ilaa bayc اlqudniya barkoodna waa qarya ayay leeyihin nisbadu عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا جنة الباب كبسوا يقال له الريان ريان لا يراه وكيع كنابة روح قالوا دبوا مهر هذا يبوا ويان يدخل منه الصائمون يوم القيامة البابك وحكي قال يددك الصوم تشري معناه وكو الصوم كبتسن تشري وي إن روحك صوم مسلم إهل الصوم وياي فرض كإنه قتيه لا يدخل معهم أحد غيرهم أحد أن يقع هين kama gelayo waa dadka iyagu camalkooda badani uu soomka ahaba albaabkaa kama gelaya yuqaalu waxaa la odhanayaa ayna asaa'imuuna fayadkhuluuna minhu way ka gelayaan faidaa dakhala aakhirum kii ugu dambeeyey markuu galo uqliqa albaabkaa waa la xidhayaayo falam yadkhul minhu axadun waa fadliga adigu soomku leeya kana fadliga soomku fadli siyaami fi sabiil lah allah subxaana wa taala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa